walcaashiru walxaadi cashar ataasicu ka sagaalaad ee arkaantii ka mida walcaashiru iyo ka tobnaad walxaadi cashar iyo ka koob iyo tobnaad atashahudu waa atixiyaadsiga iyo waqucuuduhu fadhigiisa iyo wasalaatu cala nabiyi sala allahu alay wasalam ku salliga rasuulka sala allahu alay slm lagu salliyayo dhexdiisa haddaba fatashahudu atixiyaadsiga iyo waqucuuduhu fadhigiisu in caqabahumaa salaamun haddii uu la cidhbinayo uu ka dambeeyo salaamu naqsi rugnaani humaa labadoodaasi rugnaani laba rugni weeye wa ilaa haddii kale oo aanu ka dambaynin yani atixiyaadsi haddii aanu ay salaamu naqsi haddaanu ka dambaynin fa sunnataani labadooduba sunno ayay noqonayaan wa kayfa qacada sidii uu fadhiistaa jaaza waa banaan yahay wayusanu waxaa la sunneeyaa fi lwali atixiyaadka hore waxaa la sunneeyaa aliftiraashu inuu lugtiisa goglada ayaa la sunneeyaa oo fa yejlisu waa fadhiisanayaa calaa kacbi yusraahu bidixdiisa kuraanteeda ayuu ku fadhiisanayaa wa yansibu yumnaahu midigtiisana waa u taagayaa wa yadacu atraafa asaabicihi farihiisa madaxoodana waa dhigayaa dhulkii lilqiblati muwajahatan lilqiblati iyadoo xagga qiblada loo jeediyey wa fil aakhiri ka dambana waxaa la sunneeya atawaruku sindhuldhig wa huwa tawarugna kaliftiraashi ayuunbuu la mid yahay goglashadii lugta ayuunbuu la mid yahay laakin yukhrijuu wuxuu saarayaa yusraahu bidixdiisa ayuu min jihati yamiinihi midigtiisa jihadeeda uu saarayaa wa yulsiqu warikahu sintiisana wuxuu ku dhejinayaa bilardi dhulka ayuu ku dhejinayaa waxa uu leeyahay sheekhu si alliyaalyo sidii uu u fadhiisto qofka musalliga ahi jalasaadka iyo fadhiyaalaha salaada dhexdeeda waa mid iska bannaan qaab alliyaalyo qaabkii u fadhiisto ee fadhi lagu tilmaamaya laakiin waxaa la sunneeyaa buu yidhi atixiyaadka hore iftiraash waxaa la yidhaha baa la sunneeyaa iftiraash waxa weeye waa goglasha oo waa inuu lugtiisa bidix intuu dhabarka u dhigo dhabarka ayuu lugtiisa bidix u dhigayaa dabeedna halkaas ayuu kaga fadhiisanayaa dhinacaa lugta kala soo xigta xaggaa dhabarkeediiyo qur-aantaa xagga sare xigtana dhulka ayuu marsiinayaa kaas ayaa la yidhahdaa iftiraash marka uu lugta bidix iyada uu sidaa ku sameeyo lugtii midig bimacnaa gomadeedii ayada wuu taagayaayo farihii ayuu daraftaa u dhigayaa qiblada ayaanu weliba ujeedinayaa markuu sidaa u dhigo ayuu weliba xagga qiblada ujeedinayaa intuu midigtii sidaa u taago ayuu markaa farahoodiina uu sidaa u laabayaayo xagga qiblada ayuu ujeedinayaa waa markuu fadhiyo lugtaa bidix wuu ku fadhiisanaya oo saasuu ugoglanaya ta kalena markaa saas ayuu odhanaya oo farahoodana saas ayuu dhulka u saaraya yani inuu saa u laabana lama ogola inuu dul saaran lama ogolo waa inuu saa udhigaa lilqiblati iyadoo weliba xagga qibladana ee faraha loo jeediyey atixiyaadka dambe isaga waxaa la suneeya weli tawarug iyo sinta inuu dhulka dhigo werigiisa inuu dhulka dhigo oo waa maxay kaasina iftiraashkii ayuunbuu hortu la mid yahay laakiin wuxuu kaga gedisan yahay uun lugtii bidix ee uu ku fadhiisanayey ayuunbuu xagga midig ka saaraya lugtii midig hoosteeda ayuunbuu ka bixinayaa dabeedna sintii markii hore ku fadhiday lugtan iftiraashka sintii ku fadhiday lugta taana wuxuu saarayaa un dhulka ayuu qabadsiinaya wa yulsiqu warikahu bilard wal asaxu asax waxa weeye yaftarishu inuu iftiraash samaynayo almasbuuqu kii masbuuqa ee salaadda wax lagala horreeyey iyo wasaahi kii saahiga ahay sahwe waxa uu leeyahay sheekhu ninkii masbuuqa ahaa ee isaga salaada wax lagala horreeyey ee marka imaamku uu salaam naqsaday isagu dhammaystirka salaadiisii wixii ka harsanaa u kacayey iftiraash ayuu isagu samaynayaa qofkii saahiga ahaa ee sahwisanaa isaguna iftiraash buu samaynayaa oo dee isagana atixiyaadkiisana ilan waxa ka dambeeya sujuud sahwigii baa ka dambeeye qofkii masbuuqa ahaa ee wax lagala horreeyey imaamkiisi markuu atixiyaadkii ugu dambeeyey ku jiro iftiraash buu samaynayaa qofkii saahiga ahaa ee sahwiyeyna ee sujuud sahwiga la imanayeyna atixiyaadkiisa ugu dambeeye markuu isna ku jiro iftiraash ayuu samaynaya haddaba atixiyaadkan hore marka hore waxay iftiraashka ugu dooreen ay culimmadu yidhahan waa fiican tahay sidaas ayaa u fudud markuu atixiyaadkiisa dhamaysto inuu kaco kan kale laakiin isagu dee kici maayo halkaas ayuu ku salaamarsanayaayo sidaas ayaa dabeedna isaga tawaruga iyo inuu sunuusiya dhulka dhigto loogu suneeyey haddaba kan masbuuqana isagana waxay tawaayo iftiraashka ay yidhaahdeen ayaa u wanaagsan dee wuu kacayayo salaadii wuxuu haray dhamaystirkeedii buu kacayaa kan saahigaa lafdiisuna dee sujuudu sahwigiibuu isaguna uu isaguna u sujuudayaa markaa muqaabilu la asaxa qawlkaa ka qawlka kasoo hor jeeda isagu wuxuu leeyahay wuxuu samaynayaa labadaba tawarugi ayuu samaynaya iftirash ma samaynayo wayadacu waa dhigayaa fiihima yani labada atixiyaad iyo wixii lamidka ahaaba dhexdooda yusraahu biixdiisa calaa arafi rugbatihi jilibkiisa arafkiisa ayuu dhigayaa manshuurat alasaabica iyadoo faraheedana la fidiyey bilaa damin oo aan waxbana laysu soo ururin quntu waxaan haddana waa wey alasaxu asax waxa weeye addamu in laysu soo ururiyo wallahu aclam wayaqbidu wuxuu qabanayaa min yumnaahu midigtiisana wuxuu ka qabanayaa alkhinsara faryarada iyo walbinsarata ku xigta wakada lwustaata dhexena waa kula mid filaqari haddaynu qabano wayursilu lmusabixata farta musabixada laydhaa iyada wuu sii daynayaa wayarfacuhaa kor ayaanu u qaadayaa cinda qawlihi marka uu leeyahay ila allahu walaa yuxarikuhaa dhaqdhaqaajina maayo waladharu adharna waxa weeye damul ibhaami in suulka loo geeyo ilayhaa xaggeeda in loo dumo ka caaqidi halaatatan wa khamsiina sidii mid guntaya ama samaynaya saddex iyo konton waxau leeyahay sheekhu wuxuu dhigayaa fiihima bimacnaa waxa weeye labada atixiyaad atixiyaadka hore iyo ka dambe labadoodaba gacantiisa bidix wuxuu dhigaya calaa darafi rugbatihi jilibkiisa darafdiisa ayuu dhigaya jilibka markuu saa usoo laabo darafdiisaa ugu horraysa ayuunbu saaraya yani sida aana u weydaarin maayo dibna usoo dhaafin maayo waxaa la doonaya inuu darafdiisa oo ay madaxoodaasi faraha madaxoodaasi ay jilibka qaabilaan waa gacanta bidix ayaynu ka hadlaynaa iyadoo faraheeduna ay fidsan yihiin le rasuulka ayaa sala allahu alay slam saa samayn jiray bilaa damin isagoon weliba waxba si ay isugu soo ururinayn buu leeyahay qawlkaa hore ee muxarar ee waxooga yaroo wasadahoo aan aada usii kala fogeyn ayuu kala geynayaa buu leeyahay nawaawi ayaa hadalkaa ka daba yimi oo wuxuu yidhi qultu al asaxu addam wallahu aclam sida asaxi waxa weeye inuu isu geynayo farihii uu saa isugu ururinayo maxaa yeelay wuxuu leeyahay haddii tafriij iyo kala kaxayn lagu sameeyo suulka ayaa wuxuu ka baxayaa jihadii qiblada oo marka sidaa la yidhaahdo suulkii qibladii buu weydaaranaya markaa in saa laysuu geeyo xagga qiblada loo wada jeediyo ayaa wanaagsan taasi waxa weeyaan waa gacantii bidix gacantii midigu kale waa markaad atixiyaadkii hore ufadhiday ama kii dambe wayaqbidu min yumnaa lkhinsara wlbinsara wakada lwusaa fi ladhari gacanta midig wuxuu ka qabanayaa khinsar waa faryarada binsarna waa ta ku xigtaa wakada lwusaa fi ladhari saddexdaa ayaga wuu soo laabayaa wayursilu lmusabixata musabixadana iyadana sidaasuu sii daynaya musabixa waxa weeye waa fartaa lagu tasbiixsado sabaabana waa la yidhahda marka la caytamayana iyadaa wax lagu fiiqfiiqaa markaa iyada taana wuu sii daynayaa wayarfacuhaa cinda qawlihi ila allahu waxaanu kor u qaadayaa buu ihi markuu ila allahu sidaa ma ahayd marka ila allahu yidhahdo ayuu markaa kor u qaadayaa saddexdaa kalena waa laaban yihiin marka waxaan idhi wakada lwustaa fi ladhari ayada inuu fartaa laabayo khilaaf baa ku jira muqaabilul atharka kasoo qawlka kasoo horjeedaa wuxuu leeyahay waa laba oo taxliiq ayuu ku samaynayaa ayada iyo ibhaamka suulka ayuu yani xalqad ku samaynaya kayfiyada taxliiqana laba weji bay culimadu ku sheegeen inuu labada madax buu isu saarayaana waa la yidhi oo saas u odhanayaa inuu labada madax un isu saaro iyo maya inuu fartaa wustada ah xubintaa suulka ku qabto xubintaa suulka inuu ku qabto markaa muqaabil atharku wuxuu leeyahay ma laabayo e taxliiqaas ayuu ku samaynaya waxaanu idhi walaa yuxariku wayarfacuhaa cinda qawlihi ila allah ila allahu marka uu leeyahay ayaanu kor u qaadaya isagoo ula jeeda yani arrintaa ilaahay keliyeelkiisa si ay u kulmaan qowlkiisa iyo ficilkiisii ayuu markaa u kor yeelaya ficilka rasuulkana sala allahu alay slam arrintaasi way ka sugnaatay waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yuxarikuhaa mana dhaqdhaqaajinayo farti markuu kor u qaado mana dhaqdhaqaajinayo cinda rafcihaa markuu kor u qaadayo dhaqdhaqaajin maayo liannahu sala allahu alay slam kaana laa yafcaluhu wuxuu muqnigu leeyahay rasuulku ma samayn jirin oo sidaa waxa wariyey abu daawuud riwaaya cabdullahi ibnu zubayr uu leeyahay ayuu ka wariyey wuxuu uhi wa qiila waxa la yuxarikuhaa qiil baa wuxuu leeyahy wuu dhaqdhaqaajinayaa lianna wail bnu juxr rawaa ana nabiya sala allahu alay slam kaana yafcalu saxaabiga ayaa isna wariyey inuu rasuulku markuu farta kor u qaaday inuu dhaqdhaqaajin jiray qaala lbayhaqiyu sheekha bayhaqi la yidhahda wuxuu uhi walxadiiaani saxiixaan labada xadiid ee ka ku soo arooray dhaqdhaqaajinta in farta la dhaqdhaqaajiyo iyo kale rasuulku ma dhaqdhaqaajin jirin labaduba waa saxiixo waa sugan yihiin buu yidhi laakiin shaaficiyadu ayagu waxay hormariyeen ka naafiga ahee anfinaya dhaqdhaqaajinta ayay ayagu ka muhbitka ah ee sugaya ay ka hormariyeen oo waxay leeyihiin salaada waxa u wanaagsan yani xarakala dhaqdhaqaaq la-aan baa salaada u wanaagsan iyo in sukuun qofku uu sameeyo iyagu sidaas ayay doorteen oo taasay ku cileeyeen yani waxa weeyaan waa muqniy lmuxtaaj waa sharxii minhaajka kitaabka sidaa labadaba usugaya ee inay banaan tahayna sheegayaa oo rasuulku markaa uu dhaqdhaqaajin jiray oo labada xadiidba ay saxiix yihiin oo ay sugan yihiin yani dad baa maanta la yaabaya un haddii ay arkaan qof salaada ku jira oo dhaqdhaqaajinaya hadday arkaan dad baa maanta la yaabaya welibana cilmi u nisbo sheeganayo oo inay diinta weliba aqoon uleyihin siiba fiqiga yani ayaa maanta la yaabaya amaba ku dhaleecaynaya cidda samaysa oo wax lala yaabo weeye bal haddii lagaba tago kutubta kaleba dee kuwii madhabka shaaficiye fiqigahabaa sidaa u sheegaya qaar kalena way cabas iyo ciyaar bay ku tilmaameen arrintaa rasuulka sala la ala slam ka sugnaatay waana waxay lagamaan galay in wax rasuulka ka sugnaaday cabas iyo ciyaar lagu tilmaama qaar kale ayaa iska fasiray oo wadaad beri nagu yidhi yani sidaasi waxna waa waxaa kor loogu qaadayay bu yihi macnaheedu waxa weeye in ilaahay tawxiidkiisa lagu ishaaro mar haddaad saa tiri macnaheedu waxa weeyaan laa laayo tawxiidka alla ma jiro weeye bu yani isaga ayaa saa ufasirtay oo macnaystay waa yani caqligiisa unbuu ka keenay ee m xagga bal kutubtaba iyo fiqigaba umuu noqonin markaa waa intaasaa la ogaada waxa kaluu sheekh uhi wala adharu damulibhaami ilayha adhar waxa weeye suulkii in loo dumo musabixadii fartii musabixada intii kale waynu hayna saddex waa la laabay musabixadiina saasay ahayd suulkiibaa markaa inoo hadhay suulkiina markaa in loo dumo musabixadii oo hoosteedaa la dhigo ayaa markaa wanaagsan oo adhara leanna rasuulku sala allahu alay wasalam sidaas ayuu samayn jiray marka kacaaqidi halaahatan halaahatan wa hamsiin sidaas ayuu suulkii konayaa sidii mid yani guntaya ama samaynaya saddex iyo konton markaa saddex iyo kontonkaa culamada qaarkood waxay dhahaen suuradan unbaba saddex iyo konton ahoo suulkaa iyo halkaasina shantiiba isku soo baxaysaa tan iyo saddexdaa laabanayna waxa weeyaan waa saddexdii oo waa tiro carabiya bay yidhaahdeen culamada qaarkoodna si kalaa bay u sheegeen oo waxay yidhaahdeen fartaasi waa saddex xubnood saddexdeedaa xubnood min toban bay xisaabsan tahay sulkuna waa laba xubnood oo isaguna wuxuu xisaabsan yahay min toban halaa konton baa ka soo baxay saddexdaa laabanina waxa weeyaan waa min hal markaa saddex iyo kontonku halkaasay ka soo baxayaan bay yidhaheen culamada qaar baa yidhi mee waa sagaal iyo konton bay ka dhigan tahay oo saddexdaa xubnoodna min hal un baa laga soo qaadaya sagaal baa halaa ka soo baxaya saddexdaasina waxa weeyaan soddon labadaasina waxa weeyaan labaatan sagaal iyo konton bay markaa noqonaysaa waana iska waxa dhici karta inay xisaab tahay oo innagaba dee masalan marka nimka wax la kala iibsanaya gacanta laysu dhiibayo dee waa xisaab oo taa waxaa had iyo gooraale laysu qabtaa lix wixii ka kaca taasina waa toddoba taasina waa sideed taasina waa sagaal yani tiradan imika sidanay wax ku kala iibiyaan waa caynkaa faryaradu waxa weeyaan waa lix fartaa ku xigtaa waa toddoba taa ku xigtaa waa sideed taasi waa sagaal marka haddaad sagaal boqol sheegayso haddaad sala- sagaal shilin sheegayso haddaad sagaal milyan sheegayso taasunbaa midaasu quraad qabanaysaa haddii waxaad sheegaysaa ay yihiin shanna intaasaad wada qabanaysaa masalan shan milyan iyo shan boqol haddaad doonayso dee waxaad oranaysaa intaa intaad qabataba se intaasoo hore iyo intaasoo dambe bay markaa yidhaahdaan yani xisaab caynkaasoo kaleana way dhici kartaa wsalaatu cala nabiyi sala allahu alay wasalam ku saliga nebiga lagu saliyaa fardun waa fard fi tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe waladharu adhar waxa weeye sanuha inay suno tahay fi lawali ka hore walaa tusanu cala alaali aalka lama sunayo in lagu saliyo fi lwali ka hore cala saxiix haddaan qabano watusanu fi laakhiri ka dambe waa la suneeyey waqiila tajibu qiilkaasi wuxuu leeyahay waa waajibaysaa waxau leeyahay sheekho ku saliga nebiga sala allahu alay slam lagu saliyayaa waa fard atixiyaadka dambe ee aan salaamo nafsi ka dambaynin walow salaadu yaanay lahaaninba atixiyaad hore sida subaxa oo kale ee rasuulka lagu saliyaa iyadu waxa weeye fard oo arkaantii salaada ayay ka mid tahay yani sidaas ayuu madhabka shaafici uu yahay xayre ilaahay baa yihi salluu calayhi oo amar inagu siiyey rasuulka sala allahu alay slam inaan ku salnino waxaanay culimadu ay ku ijmaaceen ay ku kulmeen ay shaaficiyadu soo naqliyeen inaanay salaada ayr salaada meelaan ahayn aanay waajib ahayn amarkan alle haddaba meesha lagu gudan kare lagaga bixi karaa mar hadday isku waafaqeen salaada dabadeeda inaanay waajib ahayn waa salaada dhexdeedu rasuulkana sala allahu alay slam dee markii saxaabadu ay weydiiyeen ay yidhahdeen sidee baan kugu salina marka aan tukanayna salaadayda quulu allahuma salli sidaa igu salliya buu yidhi halkaana amar ayuu ku bixiyey markaa qof salaada tukanaya lama odran karo nebiga kuma saliyo sala allahu alay slam waayo dee waxay ka mid tahay salaadan uu tukanayo ayay arkaanteedi ka mid tahay sidaa darteed baan loo odhan karin qof salaada tukanaya nebiga kuma saliyo waladharu sanuha fi lawali adhar waxa weeye inay sunno tahay ku saliga rasuulku fi lawali atixiyaadka hore maxaa yeelay waxay leeyihiin yani markaad atixiyaad ka hor akrida inaad nebigana ku salidaan maxaa yeelay waa dikri waajib a bay yidhaahdeen waa dikri waajibe atixiyaadka dambe ka horena markaa sunno ayuu noqonaya qawlka adharka kasoo horjeeda muqaabilkiisu wuxuu leeyahay lama suneeyo atixiyaadka hore ee rasuulka sal ly sl lagu saliyo waa libinaayihi cala takfiif isagu wuxuu ku dhisan yahay bu i yani fudaydin sidaa darteed baan isaga loogu sunaynin walaa tusanu cala alaali fi lwali cala saxiixi aalka rasuulka in lagu saliyaana sunno maaha atixiyaadka hore cala saxiix haddaan qabano maxaa yeelay isna dee takfiif ayuu ku dhisan yahay buu leeyahy qawlka saxiixa kasoo horjeeda wuxuu le waa la suneeyaa sidii rasuulka kusalligiisaba loo suneeyey atixiyaadka hore ayaa aalka in lagu saliyana loo suneeya maxaa yeele dee wax tadwiili kuma sugna wa aalihi ama wa aali muxamedin qofku uu yidhaahdo wax waktiga iyo wax dheerayni kuma sugna buu leeyahy wa tusanu fi laakhiri ka dambe atixiyaadka dambe aalka rasuulka in lagu saliyaa isaga waa sunne wa qiila tajibu qiilna wuxuu leeyahay waa waajibaysaa allahuma salli calaa maxamedin wacala ali maxamedin in la yidhaahdaa waajib weeyaan buu leeyahay qawlkaasi oo yani saasaad moodaysaa inuu abyaadu shaaficimada shaafici lahaa markaa inuu ugu tegayay ya ahla bayti rasuuli llahi xubukum fardun min allahi fi lqur'aani anzalahu yani wuxuu laha ahla beytkii rasuulkao kalgacaylkiinu waa faral ilaahay uu qur'aanka kusoo dejiyey yakfikum min cadiimi lqadri anakum man lam yusali calaykum la salaata lahu yani waxa idinku filan buu lahaa qadar weyn waxaa qadar weyne idinku filan qofka aan idinku salini salaadiba uma jirto wa akmalu tashahudi mashhuurun atixiyaadka akmalkiisa iyo sidiisa u dhamayska tirani waa caan wa aqaluhu inta ugu yarana waxa weeye ataxiyaatu lilah salaamun calayka ayuha nabiyu waraxmat llahi wabarakaatu salaamun calayna wacalaa cibaadi illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allahu waashhadu ana muxamadan rasuulu llah intaas ayaa ugu yar wa qiila waxa la yidhi yaxdif wuu goynayaa wabarakaatuhuna wuu goynaya iyo wasaalixiina ويقول حرية وأن محمد رسول الله قلت وحاني هدان ووي الأصح أصح حي وأن محمد رسول الله إلا أرني وثبت في صحيح مسلم صحيح مسلم لا يكون أترين رسول الله أعلم وحول يا شيخ التحياتك أنت سأقول لما يسكتراني وحوين waa macruuf oo waa mashhuur wax la yaqaano weeye yani waa cid waliba ay taqaan weeye wuxuu markaa tilmaamay un aqalkiisiyo intii ugu yarayd atixiyaadkuna dhowr riwaayo oo sugan oo ayaa rasuulka lafdiyaal kala gedisan looga wariyey dhowr lafdi oo kala gedisan ayaa rasuulka lagaga wariyey imaamu shaafici isagu wuxuu doortay atixiyaadka ibnu mascuud uu wariyey oo wuxuu yihi rasuulku waxaan midna baray atixiyaadka waxaanu odhan jiray ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lila assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi الصaalixiina ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu llah riwaayadaana muslim ayaa wariyey imaamu shaafici isagu kaas ayuu doortay waxa jira waa riwaayada ibnu cabaas ayuu doortay shaaficiya taasa ibnu mascuud miduu leeyahay ayaa jirta oo la yidhi ataxiyaatu lilah wsalawaatu wاطayibaat assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wabarakaatuh assalaamu calayna wacalaa cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh waana asaxu riwaayatin ku soo aroortay riwaayadaa ibnu mascuud waa riwaayada ugu saxiisan ee ugu sugan yani xagga sixa iyo sanad ahaan marka laga eego waa riwaayada ugu saxiisan weeyaan kaasina waa ka ibnu mascuud mid ibnu cumar leeyahay baa jira isna ibnu cumar laga wariyey oo ataxiyaatu lilah azakiyaatu lilah alطayibaatu lilah alsalawaatu lilah assalaamu calayk ila washhadu ana maxamedan cabduhu warasuuluh kaasina wuu jiraa macnaha markaa waa in loo fahmaa yani dhowrkaa siiqo ee kala gedisan ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu atixiyaadka saxaabadiisii ugu baray qofku markaa ka uu doono ayuu ku atixiyaadsanayaa marka haddii aad maqasho kii aad taqaanay yani mid aan ahayn qofku atixiyaadsanaya waa inaanad kula boodin ama aanad madaxa qabsanina waa inaad hubsataa ood bal weydiisaa kollaybana waxa wanaagsan yani ciyaalka iyo marka dadka loo dhigayo aan iyagu waxba garanaynin in kollay kaa macruufka ahee dadku ay wada yaqaanaan bacdaaba rasuulkii sala la ala sl ay ka sugan yihiin intuba in loo dhigo leanna waxaan garanayaa waa malcaamad qaxuntiyadii mid ka mid ahaa ayaa waxaa loo dhigayey atixiyaatu lilah wasalawaatu watayibaat kaas baa loo soo dhigay dadkuna dee waxay yaqaana atixiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah kaas ayay yaqaanaa dabeedna inankii yaraa akriyay un baa la arkay bug dabeedna kii dhalay iyo jaarkii oo dhan iyo wixiiba waa la isugu celeliya taxaadkiiba waa la bedelay ba la yidhi oo mid kaloo inaan aqoon baaba loo soo dhigo malcamadiiba khalkhal iyo balaayaa lagu kiciyey marka kollay intii ay iyaguna dhibaata ay ka soo gaadhi lahayd waxa wanaagsan kaa la isla wada garanayo in loo dhigo bacdaabay rasuulkii ka wada sugayn sala ala slam waa in shayga khilaafka la yidhaahdo yani la yska ilaaliyaa marka waxa ugu yar buu sheekhu yidhi ataxiyaatu lilah salaamun calayka salaamun ashi oo la gooyo oo tanwiin lagu bedelo calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakatu salaamun calayna wacalaa cibaad illahi asaalixiin ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu ana maxamedan rasuulu llah marka ataxiyaatu bimacnaa waa salaamyaal wax alliyaal iyo wax kastoo laysku salaamo laysku weyneeya ilahay bay usugan tahay weye aayibaat ayibaatna waxa weeyaan acmaal wanaagsan barakaadna marka waa ziyaadiye khayr liilkan ayaa isagu wuxuu leeyahi waqiila yaxdifu wabarakaatuhu wabarakaatuhuna wuu goynayaa haddii aqalkiiyo inta ugu yar la doonayo maxaa yeelay dee waxa laga kaaftoomayaa buu leeyahay waraxmatullahi baa laga kaaftoomaya wasaalixiina saalixiintaana in la gooyo ayaa wanaagsan maxaa yeelay dee cibaadillaahi haddii addoommada ilaahay la yidhi addoommada ilaahay dee waa kuwa saalixiinta wanaagsanon alcabdu saalix addoonkan waxaa la odhanaya waa addoon wanaagsan marka uu ka soo baxo xaqa ilaahay iyo xaqa dadku ku leeyahay labadoo marku ka soo baxo ayaa la yidhahdaa alcabdu saalix addoon wanaagsan wayaquulu waana muxammadan rasuuluhu waxaa kaloo la yidhi in odhanaya waana muxamadan rasuuluhu halkii waashhadu ana muxammadan rasuulu llahi in la odhanayo wa ana maxameda rasuullah ujeedaduna waxa weeye ashhadu in la jaro leanna macanii buu gudaya nawaawi wuxuu hi alasaxu asax waxa weeye inuu odhayo wa ana muxammadan rasuulullah oo aanay qiil iyo qowl marjuuxoo laga xoog badan yahy aanay ahayn qawlka ansaxa uu yahay asaxa wa habata fi saxiixi muslim wallahu aclam saxiixu muslimna wuu ku sugnaaday wa aqalu salaati cala nabiy sala allahu alay wasalam wa alihi ku salliga rasuulka lagu saliyayo alkiisa inta ugu yarana allahuma salli calaa muxammadin wa alihi weye ilaah u naxariiso oo ku salli nebi moxamed iyo aalkiisa wa ziyaadatu kordhin ilaah xamiidin loo kordhiya ilaah xamiidun majiidun loo kordhiyaana sunnatun waa sunna fi laakhiri atxiyaadka dambe waxau leeyahi waxa ugu yar salaada rasuulka sala la alay slam lagu saliyay isagii aalkiisa allahuma salli calaa muxammadin wa aalihi intaas ayaa ugu yar in loo kordhiyo oo la ziyaadiyo ilaa xamiidun majiidun la gaadhsiiyo siiqadii ibraahimiyada ee sunatu fi lakhiri atixiyaadka dambe waa sunne allahuma salli calaa muxamedin wala ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedin wala ali muxamedin kamaa baaragta calaa ibraahima wala ali ibraahima inaka xamiidun majiid yani ilaa toddoba yani ayadan lafdi oo riwaayo isir weweydaaran iyo alfaada qaarkood ayay ugu soo aroortay inuu sidaa yidhaahdo oo atixiyaadka dambe uu ilaa intaa wado ayaa sunna ah oo wanaagsan laakiin atixiyaadka hore isaga lama sunneeye bay yidhahdeen markaa sidii aanu in inoogu darinba markaynu ducadii aadaanka ka soo hadlaynin sayidina moxamedi siaanu inoogu darin sayid ayaanu halka noogu darin leanna waxay leeyihiin culimadu isweydiiyaan oo muqniguba sheegaya marka arrimahan oo kale ma waxa wanaagsan amarka iyo waaridka in la raaco mise sida adabtu tahay yani dee adabtu waxa weeye in dee sayidina la yidhahdo in aan magaca rasuulka o keliya lagu dhawaaqin de amarkii iyo masuurkii sii soo aroortayna waxa weeye waana muxamadan in la yidhaahdo allahuma salli calaa muxamadin in la yidhahdo calaa sayidina moxamed aan la odhanin marka culimo fara badn waxay leeyihin alma'huur sida lasoo raraye ee layna amray ayaa wanaagsan inaan waxbana lagu korin waxbana laga dhigin mar hadday cibaado tahay yani inaad itibaac un samayso dabagal inaad samayso wakada ducaau bacdahu waxa kaloo la suneeya duca ayaa la suneeya bacdahu atixiyaadka dambe kadib inuu qofku ducaysto ayaa la suneeya leanna rasuulku sal l slam wuxuu hi idaa qacada axadukum lisalaa markuu midkiin u fadhiisto salaada bimacnaa atixiyaadka dambe falyaqul atixiyaatu lilah atixiyaadkaas ha yidhaahda buuri kadib uma liyaktar min adducaai axabahu ilayhi fayadcuu bih dabeedna ducada kow jeclaada ha ka doorto oo ha ku ducaysto ayuu yidhi yacni waxaana layna faray oo had iyo goolaale maasuurahoo soo aroortay yacni qofku sujuudda dhexdeeda inuu qofku badsado ducada maxaa yidhahe faqaminun an yustajaaba aqrabu ma yakunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajid rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi yani wuxuu midkiin ugu dhow yahay ilaahay markuu sujuudsan yahay markaa ku dadaala buuri ducada in laydinka ajiibaya ayaa xaqiiqo ahe oo sujuudda in ducada la baso haddii qofku dee uu keligii yahay iyo atixiyaadka dabadiyo inuu ducayso ayaa la suneeyaa laakiin kharij asalaa ama dabadeeda yani wax maasuura oo soo arooray maaha qofku xilligu doonaba iska ducaysan kara lakin halkaas sunno gaaro in laga dhigtaa wax soo arooray maaha wa ma'huuruhu ducada kiisa maasuurka ah ee rasuulka laga soo guuriyey ayaa afdalu fadli badan haddaad atixiyaadka dabadii ducaysanayso ka maasuurka ah ee rasuulka sala la alay slam laga soo naqliyey laga soo reebaa weli sii fadli badan wa minhu waxaa kamid allahuma kfir lii ilah wi dhaf ma qadamtu waxaan horumarsaday wa akhartu waxaan dib dhigtay ila akhirihi ilaa dhamaaj wamaa asrartu waxaan sirtay wamaa aclamtu waxaan markaa kor u sameeyey wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay waanta aclamu bihi min iyo waxaad adigu ilaah igu ogtahay aduu ka hormariyay kadib dhigaatay laa ilaha illa anta taas ayuu odhanaya marka u midkiin adaad ka faaruqana amar baaba ku sooray afar shay inuu ilaahay ka maan galo min cadaabi jahannama min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya walmamaat wa min fitnati masiix adajaal saa darteed ayay culimada qaarkood waajibiyeen amarka mar hadduu rasuulku yihi afartaa shay ilaahay ha laga magan galo bisiiqati lamri mar hadduu ku yimi inay waajib tahay wa yusanu waxaa la suneeya an laa yaziida inaanu ka korin calaa qadri tashahudi atixiyaadsiya qadarkiisa iyo wasalaati cala nabiy sala allahu alay slam ku salligii rasuulka sala lay sl lagu saliyey wuxuu leeyahay ducada waxa fiican oo sunnaa inaanu ka kordhin intii atixiyaadka iyo kusalliga rasuulku sala allahu alay slam uu ahaa waa inaanu ka kordhinin yani waa sida wanaagsan un bay yidhahdeen hadduu saacad dambe iska sii wato iska sii ducaysaan oo wuxuu banaan weeye laakiin sidaas ayaa fiican bay leeyihiin maxaa yeelay dee yaa labadaas ayun bay raacayeen waman cajaza qofka ka caajiza canhumaa labadoodii muxuu ka caajiza atixiyaadkii iyo kusalliga rasuulka tarjama wuu turjumanaya wa yutarjimu liducaa'i ducadii waa u turjumanaya iyo wa dikri lman- manduubi dikrigii sunnaha ahaa alcaajizu kii caajiska ahaa waa u turjumanaya lalqaadiru kii karayey maya fil asaxi asxadaynu qabano waxa uu leeyahay sheekhu qofka ka caajisa canhumaa bimacnaa can itashahudi wasalaati cala nabi sala allahu alay slam qofkii waa qof naatiqahoo hadli karaya waxaanu ka caajisay oo maba garanayaba dee sidii atixiyaadku ahaa iyo kusalliga rasuulka tarjama wuu turjumanayaa buu leeyahay waajib ahaan oo macnahoodii ayuunbuu kula imanayaa afka uu garanayo waxaana weeye kaa turjumanaya waa qofkaa ka caajisay ee kii isaga karaya uma banaana turjumadooda haddii uu turjumtana salaadiisi waa ku buraysaa waxaa kaluu la yidhi ducadii aynu nihi salaada dabeed ha ducaysto ama ducooyinkii sunna ahaa iyo dikrigii sunnaha ahaa sida qunuudkii iyo takbiirihii guurguurka iyo tasbiixihii iyo wuu turjumanaya alcaajizu qofkii ka caajiska ahaa wuu turjumanaya oo afku garanayuu kula imanaya maxay cudurdaar buu leeyay lalqaadiru kii isaga karayay turjuman maayo waa licadami cudurihi dee wax cudurdaara oo turjumaadan u leexiya ayaan jiri filasax haddaynu qabano wathani qawlka labaad ee asaxa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay yajuusu lilqadri aydan way iska banaan tahay buu leeyahy qofkii qadirkaa inuu turjumto oo iska yidhaahda xataa isagoo dee sujuudsan ilahay baa nasaanu xumaanka nasaanu iska yidhahdo maxay yihi waa liqiyaami kayr alcarabiyati maqaama fi adaa ilmacnaa dee wuu istaagi karaa bay leeyiin waxaan carabi ahayn meesheeda wuu istaagi karaayo macnihii wuu gudi karaa athani cashar ka labiyo tobnaad ee arkaantii ka midi assalaamu waa salaamo naqsigii wa aqaluhu inta ugu yarana assalaamu calaykum weeye walasaxu asaxna waxa weeye jawaazu salaamun calaykum inay banaan tahay qultu waxaan haddaan awaawahay alasaxu lmansuusu qawlka ansaxa ee la cadeeyey laa yujziuhu inaanu gudayn weeye wallahu aclam wa ana walasaxu anahu laa tajibu niyat lkhuruuji inaanay waajibaynin weeye niyad ka bixidi waxau leeyahay sheekhu rugniga labiyo tobnaad waxa weeye asalaam waa salaamo naqsigii leanna rasuulku wuxu uhi taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim yani qofka wixii u xalaasha ahaa hadalkii cuntadii waxa ka xaaraantiinina waa allahu akbarta waxa u xalaalaynayana waa salaamo naqsiga waxaana ugu yar assalaamu calaykum ayaa ugu yar hal mar bay madhabka shaafici yidhahdaan oo labada marka dambe waa sunna bay ayagu yidhahdaan weliba waa inuu kaafka khidaabka ula yimaadayo asalaamu calayhim iyo aanu assalaamu calayhim iyo asaxna waxa weeye buu leeyahay inay iska banaan tahay salaamun calaykum oo tanwiin assalaam halkii alifda iyo laamtu ay yaaleen tanwiin in la geliyaa sidaas xeelka maxaa yeelay tanwiintu dee maqaamkii alifda iyo laamta waa gelayaa buu leeyahy nawawi baa ka daban yimi wuxuu ihi qultu alasaxu lmansuusu laa yujzihu wallahu aclam asaxa mansuuskii la caddeeyey waxa weye inaanu gudayn liannahu lam yunqal rasuulka sala alla alay slam lagama soo rarin assalaamu calaykum ayuun baa rasuulka laga soo raray laakiin isaga tii atixiyaadka saw kii baneeyey taas iyada waxa la yidhi riwaayadka qaar bay kusoo aroortay bay yidhahdeen wa annahu laa tajibu niyat lkhuruuji asax waxa weeye inaanay waajibaynin niyat lkhuruuj ka bixid salaadii laga baxayo inuu niyeeya waajib maaha de cibaadaadkii kale ayaa looga qaybsanaya looga qaadanaya marka way ku dareen culimada qaarkood arkaantaabay ku dareen niyat lkhuruuj sida masalan qaasimiga oo kale oo isaguba ugu daraya arkaanta culimada qaarkood baa ku daro waajibiya waa iska sunna yidhahdaan khilaafan min khuruuji man awjago inoo ka baxayna khilaafka qofka waajibiya laakiin waxay dhaheen waa in aada looga digtoonaadaabay yidhahdeen lannu hadduu qofkii niyeeyo isagoon assalaamu calaykum odhan hadduu inuu salaadii ka baxa ka horaysiiyo way ka buraysaa salaada hadduu ka dambaysiiyana iyadana waa ka buraysaa yani waxaad moodaa culimadu inay niyada si yaroo gaara oo ay ay had iyo goor alle ay u qaadaan baad moodaa wa akmaluhu se ugu dhamaystiran waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullahi maratayni laba jeer yamiinan wa shimaalan yani midig iyo bidix bade multafitan fi lula isagoo ta hore daymoonaya xataa yuraa ilaa la arko khaduhu lyman dhabankiisa midig ilaa la arko wa fi haniyati labaadna alaysaru inta laga arkayo dhabankiisa bidix naawiyan xaalu niyoonaya asalaama salaam calaa man can yamiinihi cidda xagga midig kaga sugan wa yasaarihi iyo xagga bidix oo min malaa'ikatin malaa'iga wa insin iyo wajinina wayanwil imaam imaamkuna wuxuu niyoonaya asalaama cala lmuqtadiina kuwa ku xidhay inuu salaamo wahum ayaguna aradda calayhi inay salaamtii ka celinayaan ayay u niyoonayaan waxau leeyahay sheekhu waxa ugu dhamaystiran salaamta assalaamu calaykum waraxmat ullah markaa shaaficiya wabarakaatuh ayagu janaazada ayuun bay raaciyaan laakiin inta kale ay uma raaciyaan wabarakaatuhu laakiin riwaayadka dee sugan way ku sugnaatay wabarakaatuhu maratayn laba jeer ayuu odhanaya midig iyo bidix baan u odhanaya rasuulka sal sl iyo saasi ka sugnaatay isagoo weliba daymoonaya salaam naqsiga hore ilaa la arka dhabankiisa midig ilaa uu dadka xaggaa u muuqdo ka labaadna xaggan u eegaya ilaa dhabankiisa bidix oo isagana muuqdo waxaan u niyoonayaa buuhi assalaama calaa man can yamiinihi ta hore wuxuu markaa ula niyoonayaa cidda midig kaga sugan inuu salaamo ta bidixna wuxuu la niyoonaya inuu salaamo cidda bidix kaga sugan oo ah waxaa ku sugan oo malaa'ig iyo mu'miniinta jinka iyo insiga ama imaam ha ahaado ama ma'muum ha ahaado imaamkuna wuxuu niyoonayaa buu leeyahay iyadoo intaa hore uu niyooday wuxuu u dheeraysiinayaa assalaamu cala almuqtadiin inuu salaamo dadkan muqtadiintaha ku xidhay wa hum ayaguna waxay niyoonayaan maca tii hore iyagoo niyooday radda calayhi inay iyaguna ka celinayaan halis cashar ka saddex iyo tobnaadna waxa weeye tartiibu larkaani arkaanta inuu kala tartiibiyo kamaa dakarnaa sidaan usoo sheegnay ee fain tarakahu hadduu ka tago tartiibta camdan buu uga tegey bian sajada wainsiga qabla rukuucihi batalat salaatuhu salaadiisi way buraysaa wain saha hadduu sahwiyena famaa bacda almatruuki rugniga laga tegey waxa ka dambeeya laqun waa waxba kama jiraan ee fain tadakara hadduu xasuusto qabla buluuqi milihi ka la midkaa intaanu gaadhin hadduu xasuusto facalahu wuu samaynaya wa ilaa haddii kale oo uu xasuustay intuu gaadhay tamat bihi ragcatuhu ragcaddiisii kaas bay ku dhammaystirmaysaa watadaaraka albaaqi baaqigiina wuu isa soo haleeshiinaya waxau leeyahay sheekhu rugniga saddex iyo tobnaad waxa weeye tartiibu larkaani kamaa dakarnaa in loo kala tartiibiyo arkaanta si aan usoo sheegnay oo niyada uu ugu horaysiiyo takbiirta uu la xidhiidhsiiyo qiyaamkii markaa qiyaamkii inuu la yimaado dabeedna niyadii iyo takbiirtii qiraa'adii rukuucdii sujuuddii sidaa inuu soo sheegnay in loo kala tartiibiyo haddaba fain taraka buhi hadduu tartiibtii ka tago camdan buu uga tegey rugni ficliya ayuu rugni ficliya ka hormariyey rugni la sameeye ayuu rugni la sameeyey ka hormariyey masalan bian sajada qabla rukuuci buu yihi halkuu ka rukuuci lahaa unbuu iska sujuuday batalat salaatuhu haddii uu camdi markaa tartiibtaa uga tago se u camdi ayuu iska sujuuday isagoon rukuucin batalat salaatuhu salaadiisi waa buraysaa ijmaacan iyagoo culimadu ku kulansan masele waa litilaacu bihi dee waa ku ciyaarayaa ciyaarba salaadba qofkii markaa ma wada e waa qof talaacubayo ciyaaraya ayada rugni qawliya rugniga ficliga iyaga kala hormarintooda yani salaaddu waxba ku noqon mayso kaa uu soo hormariyey ayuun baan la tirin inu soo celinaya masala halkuu ka atixiyaadsan lahaa buu salligii rasuulka horreysiiyey salligaas ayuun baan tirada gelaynin oo ha dhowta uu soo celinaya mooye laakiin salaaddii waxba kaga noqon mayso wain saha buu ihi haddii uu sahwi ula yimaado tartiibta ka tegitaankeeda sahwibuu ula yimi wuxuu yidhi kaa laga tegey rugnigaa uu ka sahwiga uga tegey waxa ka dambeeya oo dhammi laqwi bay noqonayaan maxaa yeelay meeshoodii miyaanaan ahayn bay dhaceen maxaa haddaba la eegayaa labaa loo kala qaadayaa bal qor goortuu xasuustay inay tahay ruknigii uu ka tegey kii la midka ahay ragcadda kale intaanu samayn inuu xasuustay iyo intuu kii la yimi inuu xasuustay masalan waxaad ka soo qaadaa rukuucdiio mithaalkeeni ka soo qaado rukuucdii buu ka tegi famaa bacda almatruuki laqwun wax alla waxa ka dambeeya ee sujuuda leh ee juluus bayna sajdatayn leh waa laqwi haddaba hadduu xaso qabla buluuqi milihi rukuucdii ragcadda kale intaanu gaadhin hadduu ogaado masalan isagoo sujuuddii labaad ku jiru ogaaday uu xasuustay ama isagoo juluuskii bayna sajdataynkaadu xasuustay muxuu samaynaya facalahu fawran si deg dego intuu sujuudahan uga kaco waa inuu rukuucdii unoqdaa usoo rukuucaa yani weliba si deg dega hadduu dib dhigo badala salaatu salaadiisi way buraysaa wa ilaa haddii kale oo aanu xasuusanin ilaa intuu milow ka gaadhayey mabuu xasuusanin be markuu rukuucay ragcaddii dambe ayun buu yidhi war markii dhawad show ragcaddii hore mabaad rukuucinba waa iska sujuuday uun tamat bihi ragcatuhu ragcaddiisi rukuucdanun bay ku dhammaystirmaysaa in alla intii kale oo dhammina waa ka kac rukuucdii horena rukuucdanun baa iminka meesheedii gelaysaa maxay markaa noqonaysaa watadaaraka albaaqi salaadiisa inta baaqiga noqonaysa ragcaddii meeshaba waa laga saaraya hadday ragcaddii ugu horreysay taasi ahayd tanun baa ragcaddii koowaad u noqonaysa tiina meesha waa laga saaraya muxuu samaynaya markaa halkaas un dee ragcaddii koowaad ka tirsanaya taasi waa taa falaw tayaqana halkan masale matruuka la yidhahba ka kacaysa falaw tayaqana haddii uu falaw tayaqana hadduu yaqiinsado fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeedii ayuu tarka sajdatin sujuud inuu ka tegey buu yaqiinsaday sujuuddaasoo min alakhiirati ragcaddii dambe ka ahaatay sajadahaa wuu sujuudayaa waa caada tashahudahu atixiyaadkiisiina wuu soo celinayaa ow min gayrihaa ama kayrkeeda inay tahay ayuu yaqiinsay sujuud aan ragcaddii ugu dambaysay ahayn ayuu yaqiinsay lazima ragcatun baa ku waajibaysa wakadaa in shaka fiihimaa hadduu ka shakiyana waa kula mid wuxuu leeyahy sheekhu hadduu yaqiinsado aakhirkii salaadiisa isagoon salaama naqsanin ayaa wuxuu yaqiinsado hobaalu noqotay inuu ka tegey sujuud ragcaddii ugu dambaysay inuu hal sujuuda ka tegey muxuu leeyahay sajadahaa waa caada tashahudahu waa inuu horta sujuudaha u la yimaadaa maxaynu idhi wixii shayga laga tegey ka dambeeyana waa laqwi soo atixiyaadkiina waa laqwi muxuu odhanaya waa caada tashahud atixiyaadkiisiina waa soo celiyey leanna wuxuu dhacay xubin laga tegey ee rugni laga tegey dabadii buu dhacay dabeedna wax tira a ma gelin ow min gayrihaa ama gayr alakhiira ragcaddii labaad ama tii saddexaad ayuu ogaaday akhira salaatihi inuu sujuud ka tegey lazimatu ra lazimahu ragcatu ragcad baa ku waajibaysa maxaa yeelay ragcadday sujuudu ka dhinayd waxay ku buuxsanaysaa ragcaddii ka dambaysay sujuud ka tirsan markay sujuuddaasi ka buuxsantana ragcadda inteedii soo hadhay way baaba'aysaa markaa qofkii waxaa kusoo hadhaysaa hal ragcadun baa kusoo hadhaysa oo lagu yeelanaya bimacnaa wain calima hadduu ogaado fii qiyaami haaniyatin ragcaddii labaad istaaggeediiba wuxuu ku ogaaday tarka sajdatin sujuud intuu ka tegey inuu ka tegey bal waad eegiye waad fileen fain kaana hadduu ajalasa mid fadhiistay bacda sajdatihi sujuuddiisii kadib hadduu fadhiistay sajada wuu sujuudayaa waqiila waxa la in jalasa hadduu fadhiistay biniyati listiraaxati raaxaysi niyadeed lam yakfi kuma fila wa ilaa haddii kale oo aanu yacni fadhiisanin sujuuddiisa kadib falyajida fadhiista muطma'inan isagoo xasiloon uma yasjud waa sujuudaya waqiila waxaa la yasjudu faqad waa sujuudaya halkaa wakadaa in shaka fiihima halkan bimacnaa waxa weeye haddii uu ka shakiyo sujuuddan uu ka tegey ma ragcaddii ugu dambaysay mise waa ragcadii kale markaa ragcadaha kale unbuu kasoo qaadaya o deedna ragcadun baa ku waajibaysa weeye marka wuxuu ihi hadduu ogaado fii qiyaami haaniyatin misaal ahaan ragcaddii labaad markuu u kacay baa wuxuu ogaaday tarka sajdatin inuu sujuud ragcaddii hore labadeeda sujuud inuu mid ka tegey buu ogaaday eeg sujuuddii labaad markuu sujuuddii koowaad markuu la yimi uba iska soo kacay markuu istaa ragcaddii labaad isu taagay buu ogaaday macnaha waa inuu sujuuddii u noqdaa haddaba meeshii waxay doonayaan oy ka soo saarayaan juluuskii bayna sajdataynka labada sujuud udhexeeyey baa lasoo saarayaa isna marka wuxuu ku leeyahay sheekhu haddii uu fadhiistay sujuuddan uu hore ee uu ka soo kacay hadduu in yar fadhiistay waa sujuudayaa oo iminka waa inuu sujuudaa un oo waxaynu ku kaafdoomaynaa fadhigii uu sujuuddaa dee fadhiista baynu juluuskii bayna sajdataynka ahaa ayaanu uxisaabin aanu ukaafdoomayn ama niyatul istiraaxa ha u fadhiisto ama yuu ufadhiisanin qiilku wuxuu leeyahay in jalasa biniyati listiraaxati hadduu u fadhiistay marka horeba jalsatul istiraaxa niyadeed hadduu u fadhiistay lam yakfihi ma kaafinayo leanno kanaan doonaynaana waa faral dee kaasina sunnu ahaayo sunnana faral meeshiisa ma galo iyo qowlkaasi leeyahay wa ilaa haddii kale bimacnaa oo aanu fadhiisanin sujuudiisa kadib markiiba uu iska kacay falyajlis mutma'inan ha fadhiisto isagoo xasiloon si uu usoo baxo juluuskii bensadeynka ahaa uma ysjudu waa sujuudaya maxaa yeelay fadhiga labada soo udhexeeya waa rugni markaa in lala yimaadaa waa laga maarmaan wa qiila ysjudu faqad qiilku wuxuu leeyahay me waa sujuudayaa keliya iktifaaan bilqiyaami cani ljuluus waxaynu kaga kaafdoomaynaa istaaggana aynu fadhigii kaga kaafdoomaynaa leanna ujeeddada marka horeba fadhiga juluus bayna sajdatayn uu lahaa waxay ahayd fasli labada sujood un la kala saaro fasligii iyo kala saarkii labada sujoodna waa la helay oo waxa lagu kala saaray istaagii qiilkaasina saasuu leeyahay wa in calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciye ah akhirkeed ba wuxuu ogeeyay tarka sajdatayn laba sujood inuu ka tegey ow alaain ama saddex inuu ka tegay jahila mawdicaha meesheedina uu ka jaahil noqday wajaba ragcataani laba ragcadood baa waajibaya aw arbacin afar sujood inuu ka tegey bu ayuu ogaaday fasajdatun uma ragcataani hal sujuud iyo laba ragcadood ayaa ku waajibaya aw hamsin aw sittin ama shan ama lix inuu ka tegey buu ogaaday fa alaain saddex ragcadood baa lagu leeyay aw sabcin ama toddoba inuu ka tegey buu ogaaday fasajdatun uma alaaun hal sujuuda iyo saddex ragcadood ayaa lagu leeyahay matruukaa la yidhaha maslada wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad rubaaciye ah bimacnaa salaadii saddexdii salaadood ee afarta ahaa duhur iyo casar iyo cishaay ayaa wuxuu ogaaday tarka sajdatayni ow halaain inuu ka tegay laba sujuudood ama saddex sujuudood mawdicooda iyo meeshoodiina jaahil buu ka noqday laba ragcadood ayuun baa waajibaya markaa weligiin baan ogaado dee afarta ragcadood sideed sujuudood bay leeyihiin afarta ilaa ragcaddiiba waxay leeyihin laba sujuudood marka waa sideed sujuudood sida aswa ah baynu qabanaynayo ugu xun bay yidhahdeen culimmadu oo waa maxay sia ugu xumi waxaynu qadaraynaa inuu ka tegay hal sujuuda masalan masalada hore markuu saddex ee laba sujuud ka tegey hal sujuud oo ragcadda hore ah iyo sujuudta saddexaad ah weligiina tii horanaya idakalo fa bacda almatruuki laqwun fain tadakara qabla buluuq mili facalahu wailaa tamat bi rakcatu taasna qaacidadan horna wayna haystaan wuxuu ka tegey sujuud oo tii hore ah iyo sujuud tii saddexaad ah markaa ragcaddii hore maxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta labaada baaqigeedii markaa meesha wuu ka baxayaa ragcaddii saddexaadna maxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta afraada iyadana baaqigeedii meesha wuu ka baxaya maxaa markaa soo hadhaya laba ragcadood oo qura ayuun baa soo hadhaya sidaasaa wajada ragcataani laba ragcadood baa waajibaya un waa sidaa marka uu saddex ka tegeyna iyaduna taas ayuun bay la mid tahay waxaynu idhi ta hore wuxuu ka tegay sujuud ragcaddii hore iyo sujuudtii saddexaada ta saddexaadna ta labaadun ka dhig markaa oo tii hore markaa waxay ku kabmaysaa halka sujuudee ta labaad ay leedahay ta saddexaadna waxay ku gabmaysaa ta afraad markaa labadaba waxaa soo baxaya un laba ragcadoodun baa soo baxaya laba ragcadoodna markaa qofku way ku hadhayaan aw arbacin ama afar fasajdatun uma ragcataani ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay afar sujuudood maxaa markaa qofkii lagu leeyahay laba hal sujuudah iyo laba ragcadood leanna waxay le waxaa suurtagala inuu ka tegey laba sujuudood oo hal ragcada iyo laba sujuudood oo laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayna laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayn tusaale ahaan wuxuu ka tegey hal sujuud oo ragcaddii hore ah ragcaddii labaadna labadeediiba uu ka tegey tii saddexaad wuu la yimi tii afraadna mid buu ka tegey maxaa markaa usoo hadhayaa laba ragcadood oo hal sujuudi ka dhimantay baa usoo hadhaya maxaa yeelay maxaanu idhi wuxuu ka tegey sujuudta hore ah maxay ku dhammaystirmaysaa markaa tii hore ila labadii talabaadna wuu ka tegey tii saddexaad ayay mid kaga dhammaystirmaysaa taasina meeshay ka baxaysaa maxaa markaa soo hadhaya tii afraad oo ayana dhiman hal sujuuda markaa halkii sujuudda ahaana wuu la imanaya labadaa ragcadoodna wuu la imanaya laakiin waxaanu idhi laba ragcadood oo aan xidhiidhsanayn waa ina waxaa suurtagal laba ragcadood laba laba inuu hal ragcada ka tegey iyo laba aan xidhiidhsanayn haddii ay xidhiidhsan yihiin ayada sujuuddu markaa soo bixi mayso ee waxaan laba ragcadood baa qofkii lagu yeelanaya masele wuxuu ka tegey hal ragcada oo tii hore ah iyo laba tii labaada iyo mid tii saddexaada markaa waxaa kuwaajibaya un laba ragcadood keliyun baa kuwaajibaya aw hamsin aw sittin ama wuxuu ka tegey buu ihi shan ama lix jayla mawdicahaa meesheediina markaa uu ka jaahil yahay fa halaatan saddex ragcadood ayaa ku waajibaya maxaa yale waxaa suurtagala inuu mid tii horaa ka tegey iyo laba tii labaada iyo laba tii saddexaada ta markaa lixaadna dee ama tii hore ino ama ta afraad markaa ragcadda afraad ta hore de markaa ragcadta afraad un baa lagu dhamaystiraya waxa markaa usoo hadhaya un hal ragcadood saddex ragcadood baa isna taan ku baaqi noqonaya aw sabcin ama wuxuu ogaaday inuu toddoba ka tegey dee ma afartii ra sujuud muxuu kala yimi hal sujuudun fa sajdatun uma halaatun hal sujuuda ayuunbuu la imanayaa iyo saddex ragcadood haddaba waxaa la yidhi sidee bay ku dhici kartaa arrintani yani waxay yidhahdeen waxay ku dhici kartaa ini qofkan foodaba dhigin qof salaad tukanaya maahe toddobada sujuudood baan la imani salaad maahe waxay dhahen waa qofkoo tumaaniinadii ka tago xasiloonidii qofkoo ka taga wey oo dabeedna intuu meel intuu meel un ka yar qabsato salaad bilaa tumaaniina un tukado oo dabeedna kadib un isxusuuyo war salaadaadu show tumaaniina may lahayn ama waxay yidhaahdeen waa qofkoo ku sujuuda shay yataxaraku bixarakati shay xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya qofka oo ku sujuuda weeyaan oo hadda uuna ogaadaa inuu qof wax la dhaqdhaqaaqayo unu ku tukanayay marka wuxuu yihi sheekhu wa in calima hadduu ogaado fii aakhiri rubaaciyatin salaad oo rubaaciye ah salaad bimacnaa salaadaha afarta ragcadooda ayaa wuxuu ogaaday tarka sajdatayn laba sujuud inuu ka tegey aw halaatin ama saddex jahila mawdicaha meesheedii inuu ka jaahil noqday wajaba ragcataani laba ragcadood baa waajibaya waxaynu idhi sida asw ah ee ugu xun buu qabsanayaayo waxaynu qadaraynaa inuu hal sujuudoo ragcaddii horea ka tegey iyo sujuudta saddexaada markaa ragcaddii hore waxay ku dhammaystirmaysaa sujuudta labaad ah deetana suju ragcaddii labaad way ka wada baxaysaa inteedii kale meesha ragcaddii saddexaadna waxay ku kabmaysaa hal rag hal sujuudahoo raabicada ka ahaatay baaqigeediina ayana waa la tuuraya markaa laba ragcadood ayuunba usoo hadhaya marka uu saddexda ka tegeyna dee ragcadtii horaa ka soo qaad iyo ragcadtii labaada iyo ragcadtii saddexaada markaa ragcadda ta labaad ta koobaad waxay ku kabmaysaa halkii sujuudee ay ragcadda labaad lahayd tii saddexaadna midta afraad bay ku kabmaysaa halka saasay ku noqonaysaa markaa aw arbacin ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay calima tarka arbacin min rubaaciyatin fasajdatun uma ragcataani waxaa markaa waajibay hal sujuud iyo laba ragcadood maxaa yeelay waxaa suurtagal ah inuu ka tegey laba sujuudood oo hal ragcadii leedahay iyo laba sujuudood oo laba ragcadood oon xidhiidhsanayn masalan ragcaddii hore ayuu hal mid ka tegey labadii tii labaadna wuu ka tegey tii afraad buu dabeedna hal mida kala yimi maxaa markaa usoo xasilay laba ragcadood oo hal sujuuda dhiman ragcaddii horeynu yidhi hal sujuuda buu ka tegey waxay ku kabmaysaa sujuuddiita saddexaad tii afraadna maxaa ka dhiman ilaa iyada wax laga soo kabo oo ka dambeeyaa ma jire ayadiina hal dee sujuudabaa ka dhiman waynu markaa iyadiina iminka ula yimaadaa fasajdun uma ragcataani aw hamsin aw sittin fa halaaun ama wuxuu ogaaday inuu ka tegay shan sujuudood ama lix sujuudood fa halaaun saddex ragcadood baa lagu leeyahay maxaa yeelay waxa suurtagala inuu ka tegey hal sujuudaho ragcaddii hore ah iyo labadii ta labaad iyo labadii ta saddexaad hadaso shan maaha markaa markaa maxay ku dhamaystirmaysaa ragcaddii afraad maay koowaad maxay ku dhamaystirmaysaa dee sujuudta saddexaada markaa way ka wada baxaysaa meeshii ta lixaadna markuu yihi lix buu ka tegaynaa midta hore ah iyo laba ta dambe ah iyo laba tii saddexaada lababa ka dhig markaa ta hore markaa markay lix tahay lababa ka dhig markaa labadii tan afraad waxay u guurayaan markaa wuxuu ka tegay labadii tii hore iyo labadii tii kuxigtay iyo labadii tii kuxigtay so lix maaha markaas maxaa meeshii yaalla tii afraadu labadeedii baa soo hadhay soo maaha labadana way guurayaan oo tii hore markaa lagu kabaya intada baaqigaana waa markaa meesha laga saaray aw sabcin fasajdatun sabca markuu ka tagana maxaa u soo hadhay dee waxa usoo hadhay un ragcad weliba sujuudla unba usoo hadhay fasajdatun marka waa inuu sujuud la yimaada oo ku dhamaystiraa ragcaddii uma halaaun dabeedna saddex ragcadood waa inuu la yimaada qultu